This is London calling in the African service of the BBC. Here is the BBC World News in Somali. halkani waa london oo idinkala hadlaysa laba mawjudood oo gaaban koob iyo tobanka iyo saddex iyo tobanka
waxaan ahay maxamed rashiid sheekh xasan hadalkaa aad maqasheen waa codkii allaha u naxariistee xaaji cabdi ducaale beega myuusiga ee hadalkaa ka dambeeyeyna waa socodkii arraweelo myuusiga astaanta u ah laanta af soomaaliga ee b b c da muddo dheer ayaa laga joogaa markii ugu horraysay ee codka xaaji cabdi ducaale laga maqlay b b c da oo ahaa qofkii ugu horreeyey ee ka hadla laanta af soomaaliga ee b b c da muddadii laanta af soomaaliga ee b b c da jirtay waxa ay sii daysay barnaamijyo badan oo xiiso leh barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah war faalo taariikh dhaqaale suugaan iyo umuuraha la xidhiidha diinta nolosha ijtimaaciga iyo ciyaaraha b b c du waxa ay leedahay hab barnaamijyadaa lagu qaybiyo waxaana weeye marka aad raadiyooga ka dhegaysanaysaan ee barnaamijyadaasi ay dhegihiinna ku soo dhacayaan iyaa isla markaa lagu duubaa cajalad garaameed haddii aad xafiiska laanta af soomaaliga ee bushals ee b b c da aad mar uun soo buuqataan ama intiina soo buuqatay waxaad arki kartaan cajaladahaasi oo xafiiska gadafyadiisa ku raqdaysan kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo siddeetankii ayaa waxaa la ii xil saaray inaan cajaladaha dib u dhagaysto oo wixii isku haadaba gooni isagu geeyo dahandhegaysigiiaan cajaladaha ku soo dhex maray waxa aan kula kulmay barnaamijyo aad xiisa u leh deetana halkaa waxa aan ka diyaariyey barnaamijyo xidhiidh ah oo mujtamaca soomaaliyeed dhinac walba ka taabanaya barnaamijyadaa naftooda waxa aan u bixiyey sahan hadalka cajaladan ku duubani waxa uu ka mid yahay sahan qaybtii ka baxday laanta af soomaaliga ee b b c da waxa aan ku bilaabayaa hees aan is leehay waxay tilmaan fiican ka bixinaysaa dadka soomaaliyeed iyo dhaqankooda waa alif la kordhabay alif laa goday midhihii siciid saale axmed iyo myuusigii kooxda iftin barnaamijyada aan kaydka u hayno waxaa ka mida qaar la xidhiidha halgankii daraawiista ee u hogaaminayay sayid maxamed cabdila xasan sayid maxamed cabdila xasan waxa uu ku leeyahay qowmiyadda soomaalida iyo halgankii soomaalidu kaga soo horjeeday gumaysiga taariikh wadani ah oo madguurtaana waxa kale uu sayid maxamed ahaa gabayaaga ugu weyn luqada soomaaliyeed gabayaasha sayidka codka loogu luuqeeyo waxaa la rumaysan yahay inuu ugu dhow yahay ka aw daahir afqarshi oo ah kii xaarunta waxaan halkan idinku hayaa gabay ka mid a gabayaashii sayidka oo uu kaga hadlaya sayid maxamed qiimaha gabaygu leeyahay isaga oo faraya xuseen dheqle umuurta laakiin sababta aan gabaygan idinku soo dooray waxa ay ku saabsan tahay dhinaca luuqda waxaana gabaygan sayidka ku luuqaynaya nin la yidhaahdo cabdisalaan sayid sulaymaan cabdisalaan sayid sulaymaan waxaa dhalay ninkii muftiga ahaa sayid sulaymaan ee geyiga soomaaliyeed oo dhan caanka ka ahaa waxaana soomaalidu tidhaahdaa sayid sulaymaan da'diisa iyo inta carruur aw dhalay cidina ma taqaano cabdisalaan waxa uu ka mid yahay carruurtaa faraha badan leh ee sayid sulaymaan waxa uu ku noolaa waddanka jan ingiriiska muddo fara badan waxaanu filayaa inuu hadda ku nool yahay waddannada carabta waxaa shakila-aana in luqada cabdisalaan uu ku luuqaynaya gabaygani inay ka soo jeedo luqada carabiga ah sida loogu luuqeeyo gabayaadooda oo uu aad ugu fiicna oo aad u yaqiinay bal aan wax ka maqalo gabaygii sayid maxamed iyo luuqdii cabdisalaan sayid sulaymaan xuseenow ninkii laable baan luminin weedhay eh maantaad lix yowdiyo adoo layla foo gabana wax badan baan sidii laan quraan looxa kuu dhigaye nimankii laqbadhaad lebay ii dhadhami laban kacaanooye loolkiyo laamaha laysku xidhay laabatada qoyska haddaan laaman doodsado hurdada waanan ledihayne lahanka iyo cadhadaan qabaana laba legdeeyaaye liicaanta soomaali baa luli calooshayde luflugtadaasaanu dhiman laafa lugudkeedee maandhow laftii iga jabtaan luudayaa weliye maandhow raggii la xarjiroo loodhadhaa yimide loxoskii horay ii ekayd liinka gubiddiiye maandhow lix saban buu fadhiyey laaso iyo cayne maandhow lixaadkaan qabaa laacib baan ahaye maandhow libbaan kala tagaa leexadirireede maandhow laqdabo waa ka duuf aniya laalayse wax badan baan libaystoo gashaday baa laglaga dheere aarkuba hadduu soo lalabo laga lenleemooye gaashaanka nin lowga u dhigaa waa la aan jirine maandhow waxaa igu lamaan duciyo liilaafe liibaanta eebbiyo waxay ladhay daraawiishe waxaa igu laxaamadan kuwaad laxam wadaagtaane haddaanan diinta laayicin xaqaa lagu labaadaaye inkastuu lukuug daba kufrigu libirka ii keeno waxaa igu lilaahiya inaan layga lalinayne maandhow wax badan baadda luriday gaalka luunka lahe wax badan baa waraabuhu ludiyo loogsinkaa helaye wax badan baad la kiday faranjigii loloshka dheeraaye markaygu ladoo gabaygu yuu laydha iga raacin maandhow adaan laxow ku hayn laylana ha baajin adigaa lamaantaye ka dhawr laakidiyo ceebta listankii horaa kugu jiriyo luquf habawgiiye inkastaan ku laalbaray fahmaduu kuuma looshana eh maandhow ha leeleelin yay leexan maansaduye luuqdana ha bi'in sawdku waa laaxiboon yahaye maandhow lukowlaha ka dhawr labana haw hoorin meeshaanad lowga u dhigaynaa koruga leameeri
gobolka awdal ilaa jiidda jijiga biri dhawe iyo jabuuti marka aroosyada iyo siyaarooyinka la isugu yimaado waxaa laga ciyaaraa ciyaar la yidhaahdo oo harimaade oo jiiddaa caan ku ah ciyaartaa marka loo soo araaranayo waxaa ka horraysa qayb la yidhaahdo tirtirfe bal aan qadar taana idinka maqashiiyo balaneedna umuur kale oo taa ka duwan muddo hore ayaa hadal xiisa leh oo ku saabsan baayac shariga iyo dhaqaalaha soomaaliyeed waxaa ka hadlay nin la yidhaahdo doctor siciid cusmaan guuleed haddaba dhaqaalaha iyo baayacmuudka uu siciid ka hadlay ma aha ka maanta mana aha kii sannadihii aan soo dhaafnay ee waa afar boqol oo sano ka horow sidii baayaca mushtarka soomaaliyeed u ahaan jiray waxa uu dhakhtar siciid umuurtaa la xidhiidhayey dhacdo kale oo taariikha oo soo martay reer yurub waxa uu leeyahay fooxa iyo deeyadu oo waddanka soomaaliya laga soo dhoofin jiray ayaa qayb weyn xidhiidhka ka qaatay doctor saciid cusmaan guuleed anugu horraysiye waddanka soomaalidu wuxuu ka mid ahaa waddanno fara badan oo ku aanaa fooxa iyo murta haddaba su-aashu waxay tahay fooxa iyo murku maxaa dawadiisu ahayd maxaa loo isticmaali jiray waxaa hubaala dadkii gariega iyo ruumaanka iyo masaaridii hore waxay fooxa iyo murkaba loo isticmaali jiray wax ku saabsan diinta berigii hore dadku kolkay dhintaan lama aasi jirin kolkaa waa la gubi jiray kolkaasaa fooxa iyo murtaba la isticmaali jiray wadannadaasu ay ka mid tahay dadkii ku noolaa waddankan talyaaniga iyo waddanno fara badan oo ay jiiraan yihiin iyo masar qudhideedaba kolkii diinta kiristaanku ay ku faaftay aanay qaateen diinta kiristaanku kolku sanadku ahaa waa kolkaa taariikhda kiristaanka la eego saddex boqol iyo saddex iyo labaatan ayaa fooxii iyo murkiiba laga baxay sababtoo ah diinta kiristaanku waxay faraysaa dadka ictiqaadaa haddii dadku ay dhintaan in la aaso sida aawadeed ayaa fooxii iyo murkiiba laga baxay
waxaa ka mid a suugaanta iyo heesaha halkan aan ku hayno kuwa banaadiriga ah bal qadar aan ka maqallo faadumo qaasin helowle iyo heestii ha la iigu dadaalo ciyaaraha baracadihii waxay ka mid yihiin maansada soomaaliyeed ee dumarka iyo ragguba ay wada ciyaaraan waxaan halkan idinku hayaa koox soomaali ah oo dumar ah oo waddanka kan ingiriiska ku nool oo ciyaartaa si fiican isugu jabinaya shakhsiyadaha xiisaha leh ee jabuuti iyo soomaaliyaba laga yaqaano waxaa ka mida nin la yidhaahdo cali cudun cali cudun wuxuu qayb weyn ka soo qaatay dadaalkii iyo halgankii dadka cafartu ay u soo mareen inay qayb ka helaan jabuuti dhinaca siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalahaba wakhtigii gumaysigu awjoogay waxaa loo masaafuriyey cali cudun soomaaliya waxaana halkaa ku maqnaa labaatan sannadood waxa uu jabuuti ku soo noqday allahu naxariistee markii jabuuti ay xornimadeeda qaadatay cali cudun wuxuu ahaa nin diini ah siyaasi ah isla markaana hobol ah ama fanaanah dhinaca diinta waxa uu ka soo jeedaa culimadii reer qaadiriya sida sheekh cabdirasaaq adankeli iyo sheekh cabdiraxmaan azaylaci hadalka soo socda waxa aan ka soo qaaday hadal dheer oo uu cali cudun siiyey b b c da muddo hore isaga oo jooga magaalada tawi waxaana aad ii xiise geliyey dadaalka cali cudun u soo maray fanka cafartu inuu ka helo mudnaanta uu leeyahay waddanka jabuuti waxaa waraysanaya cabdilaahi xaaji saddex boqol iyo konton kunoo farank jabuuti afar iyo toban kunoo shilin soomaali kolku fiicnaa afar iyo toban hees baan sameeyey anigaa waxaan u sameeyey shan iyo afartan gir baa hadaraad waxaa igu kallifsay soomaalida kolkaan la joogo waktigaa afka afarta galo way xidhayeen carabta baan la qayiliyo carabtana sidaas inta leeg bay sameyn bay xidhayeen kolkana waxaan idhi walaanimaan sheeganaynaa afka afarta kolku galo waad xidhayseen waa maxay baan idhi afkana waxaad ka sheeganaysay walaalnimo ficlina waxaa idinka arkayaa inaadna necabtihiin waxay ka yidhaaheen cali cudum warkaaf soomaali iyo af carbeed baan ku dhagaysanaa muusiiqo fiican u dhagaysanaynana ma haysataan kolkaan galay kolkaan galay fan afar iyo toban hees baan sameeyey oo danaakilada gabdhaha soomaaliyeed rogayay lacag baan siiyey ninka dankaliga maanaag ha noqoto lacag baan siinayey waxaan sameeyey afar iyo toban kolka aniga baxsaday tarwad baa yidhaahaan carabtu tarwa fourtiin tobankee afar iyo toban hees hortoodaa guday faransiis anigu marka heesahaas bal wax iiga sheeg maxaa ka mid ahaa anuma ininkana labaatan sannadood baan joogay laakiin yacni wax badan weeya waxaan ku leeyahay matalan afiofan baan idhaahaa soomaali waa dhagaysataa waxaan idhahaa darood lamayey waxaan idhahaa qaarna xorriyadda u saabsanaa qaarna xorriyadda u saabsanaa qaarna daabadaabi dhalaata qaarna ayru ku dabcayo ma gudusa maantana yani codkaygii ma fiicna laakiin afar iyo toban hays weeya aniguna san iskaygii san baan ku haysay bal mid iigu hees
waad iqasbaysaa ma garanaya adeer atiyofan waa yaqaanin hagaaro xaramali gadhanti sulximali kumeela cadlimali kukaxni rooftomalike atiyofan atiyofan inalame yimacaaneme klelito isagas xaana lelito katuyofani nalame kii u horeeyey wey waa hees macaan weeye codkaaguna waa fiican wallaahi codkaygi ma fiicna adeerkan waa ka fiicna
marka heestaasi ma jacayl baa jecel weeya jecel weeya jecel weeya laakiin jiddi adeer aniga waxba ma qariye jiddi waxaa ku socda ma aragtay xereyag ഹരയകാലുമലി മെക്കിനബറമലി ബക്കേരിക്കോടമലി സൈറബ്തൊറോ കമലിക്ക് അതിയോഫൻ അതിയോഫൻ ഇന്നലമേ ഇമാനെ മേക്കലിലിത്തോ ഇസഗഥാനലിലിത്തോ ninkan diini la yidhaahaan waa fanaan weeyaanoo jiddi waxa ku socda laam ma aragtay laam baa ku socda sida carabta yani shicriga samaynaysay waa iyag isaga weeyaan waa nin yani cabqari weeyaan isagaa noo sameeyey mudhaha wax kalena kefarasele dabale kelxalayta lifarasele dabale kelxalayta lifarasele dabale kelxalayta lifarasele dabale kelxalayta ayru ركض دابعة أي ركض دابعة أي ركض دابعة يوم قدس يالوي أي ركض دابعة يوم قدس يالوي waxaa ku saabsana xurriyadda eh? Eh, xurriyadda ku saabsanaayo cadceedda ima garhsiinayso reerkaaga ayru ku dabca yooma guddusayaaloy cadceedda ima garhsiinayso eh, reerkaaga intaan gaadhin baan eh, dhacaysa cadceedda intaan gaadhin waa xurriyaddaa saabsantan annagana waxaan ka dhignay inan xurriyadda waxaan ka dhignay inan si aan loo garan ee sidaan loo garan faransiis sidaan garanin wey
hees waxaa loo yaqaanaa cod midho iyo muyuusig wada socda waana ay ku yar tahay suugaanta soomaaliyeed dheeg muyuusiga oo keligii taagani sahankii haddaba aan ku soo dhex maray qaybta muyuusiga waxa aan kula kulmay dheeg muyuusiga oo aan filayo dhegaystayaasha badankoodu inay garanayaan heestaa ay ka soo jeedo waxaan jecelahay inaad ila maqashaan dheegga miyuusiga kamanku waa axmed naaji axmed waana tan sheekooyinka jacaylka ku saabsan ee badanaa la wada yaqaano waxaa ka mida tii cilmi boodheri iyo hodan cabdi wakhtiyadan dambe waxaa jirtay sheekooyin jacaylkoodu una ka laadlaadin taa cilmi boodheri waxaana ka mid a tii dhex martay labada hobol axmed cali cigaal iyo maryan mursal oo markii dambena isguursaday heesta idinku soo socota waxa ay ka soo dhex baxday xidhiirkii iyo jacaylkii labadaa hobol sidii maryan mursal nafteedu ay noo sheegtay mar ay laantan af soomaaliga ee b b c da nagu soo buuqatay waxaana ay markaa noo qabatay maryan barnaamij dheer oo ay kaga warramayso taariikhdii nolosheeda waxa aan jeclaystay sida midhaha iyo miyuusiggu ay u cabbirayaan arrintaas adaa beeray jacaylka iyo maryan mursal
aqla tooyay haddana bayrku yeelay hadaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay hadaa caashaqla gooyay haddana bayrku yeelay hadaa qooyay bogayga haddana hoos ka biloobay Baxnaanaadaydi baruka korankiisi wabarkuma kalehe baxnaanaadaydi baruka korankiisi wabarkuma kalehe waxaad la bogtee la bogsan weyda bashaaradaada walanka gogaan waxaad la bogtee la bogtan weyda bashaaradaada banaanka u soo jaar